adeegan oo ah application iska hirow bukaanada iyo dhakhaatiirta meelo shirgadisan roogaan iyo oo weydiiyayaan waryaabo unbaahin in la kula taliya munaasabada daafurka iyo welibaa goobro ku hay dhakhaatiir aqoon-yahano bulshada qeybo shirgadisan xildhibaano iyo wasiiro doctor axmed cali axmed oo ah aasaasaha xarunta caafimaadka ee fogaan aragga ee markaasiya som doctors iyo waliba uuse sharxay ujeedkan kuwiin xarunta lan aasaasi anoo ka hadlayaa kambaniga somaali consultant and technology service oo ah kambaniga caawa meeshaan lagu soo bandhigayo u dhabar adeegay sameyntiisa juhdi badanna geliyey soona bilaabo labadii kun iyo labaatankii kaas oo qaatay talooyin fara badan iyo la tashi fara badan iyo tijaabooyin oo muddadaas dheer la sameynayay dadka qaara waxay isweydiiyaan haddii uu sameysmay laba kun iyo labaatankii muxuu loo soo bandhigi waayay goor hore wax walba marka la sameynayo waxaa laga eegaa waxyaaba meelo badan oo tijaabooyin fara badan baa la geliyaa somaali consultant technology service markay sameynaysay systemkan som doctor dhakhaatiir fara badanaa ku xiran oo talooyinkii ugu horeeyey oo aan sameynaynay ka warbixiyey waxaas ha lagu soo daradhahay meeshaas halaga bedelo tijaabadaas dheer hala geliyo waxaana ku miday dhakhaatiirtii ku qeyb galay daafurka kulanka iyo hadhawaayan barnaamijkan aadaan u dhiirigelinaa dhallinyarada samayse ducada brofesor fujaar raacinaa horta allaha bulaaliyo hal abuur aada u fiican waaye wuxuuna ka mid yahay talooyinka caafimaadka lagu qorxiyo gaar ahaan developmentga markii laga hadlaayo to digitalize our health system horta aadaa loo dhiirigeliyaa wax weyn waaye bardominanta leh aada iyo aada horta aan waa dhinacaas waa ka dhiirigelinaa aada iyo aadaan u hambalyeynayaa tiimka som doctor oo runta fikrad cusub noo keenay noo sahlaya shaqadeenii telefoonkai habeenbarkii hurdada lagaga kicinayay sahlaya inuusan kugu dhicineen waktigaaga iyo nidaamkaaga dadku aysan u baahan in hurdo kaa kacshaana aada samayn karaysid runtii aada iyo aadaan ugu faraxsan gudoomiye ku-xigeenka degmada hodan cabdixamiid cabdikariin xuseen iyo agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdifataax bare iyo dhinihii kiisho bogaadeen tallaabadan iyo qaadeen dhakhaatiirta soomaaliyeed iyoona tilmaameen in walbadan ku taro doona xaalada dalka ee dhiniga caafimaadka dadka safra ma soogdeen waxaa laga yaabaa dadka ajaanibka inay bookinka ama muxuu ahaay waxa loogu yeero online dhakhtar inay kasoo bookin garaystaan iska dulqaadkooday annagu laakiin waxaan naqaanaa waryaa meeshaan madax ka ahoo noo fududee marka dadka soomaaliyeed mentality ahaan iyo fisikali ahaanba in loo dhiso wax aada u farax badan waa rajaynaynaa in muxuu ahaaye dadaal badan oo dheeri ah aan sameyno qaabkan maanta lasoo bandhigay ee fogaan aragga ah ee looga jawaabaya baahiyii caafimaadka ee dal ka jiray annagana waxaan rajaynaynaa inaan intaan in lamid aan soo gaarno applicationka waa soo degsaday waana fiirshay maxaa la yihahdaa isticmaalkiisa injineerkii erey oo dhahaa aada ii soo jeetay inkastoo banaanka uu joogo rooma hal maal lama dhisin micnaha oo ula jeedo wax badanaa soo socdo oo tadawur ah adeegan iyo waliba lanka talgalay in dhakhaatiirta iyo oo ku sugayin xafiisyadii bukaanada shalgidisan deegaano badan iyo u roogaan ha kula xiriiri koraan islamarkaana weydiisada koraan wal kasta oo xaalad caafimaad ah islamarkaana dhakhaatiirtana iyo si degdeg an ku jawaabayaan